madaxweynaha maamulka hiirshabelle cali guudlaawi xuseen ayaa xiriga ka jaray xarunta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka hiirshabelle munaasabada xiriirjarka xaruntan oo laga hirgeliyey magaalada jowhar ayaa madaxweynaha waxaa ku helinayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabelle saadaq maxamed wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka hiirshabelle ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda mudane madaxweyne mudane alimarwooyin aada maanta ugu faraxsannahay inuu madaxweynaha xarigga uu ka jaro wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maanta waa maalin weyn waa maalin kaleeto iyo taariikh mudan in la xuso xaqiiqatan mudane madaxweyne waxaa u qabsoon wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mashaariic waaweyn iyo howlo badan oo ugu horeeya mashruuca weyn ee damal caafimaad xaqiiqatan mudane madaxweyne waxaa la hirgeliyey ayadoo laga duulaayo badbaadada slogankeena ama halkudhigeena waxaa waay mudane madaxweyne badbaadada hooyadii dhallaanka xaqiiqatan waxaa la hirgeliyey middle shabeelle toddobaatan xarumood ayaa laga hirgeliyey oo caafimaad oo degmooyinka iyo deegaanada hoos imaada hiraanna waxaa laga hirgeliyey lixdan xarumood oo ayakana functional oo shaqeynaya xaqiiqatan waa guul weyn oo xaqiiqatan usoo hoyatay cali cabdulaahi xuseen guudlaawi madaxweynaha maamulka hiirshabelle ayaa bogaadiyey hirgelinta xaruntaana runtii waa farxad inaan caafimaad haysanno in aan u dabaaldegayno waxqabad muuqdo ee ummadda hirshabeelle maanta ay ku qanci karto ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadkana waxaan leeha waa mahadsantihiin maanta farxad ayay ii tahay inaan maanta xiriga maanta xiriga ka jaro xarunta cusub ee caaf wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyo weliba xaruntii gurmadka deg dega ah oo iyaduna qeyb ka ah runtii waxaan leeyahay waa maalin farxaddeeda leh cid kastaee gacan ka geysana waa u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan bogaadinayaa shaqooyinka waaweyn ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ay u hayso shacabweynaha hirshabeelle waxaan leeha waa ku mahadsantihiin wax badanoo muuqda ayaad qabateen oo dhinac waliba leh si kastaba xaruntan xiliga laga jaray ayaa dowr muhiima ka qaadanayso dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradda caafimaadka maamulka hiirshabelle